ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار halkan waa xarunta agoonta alraxma oo fanaysay magaalada gaarisa marka ilmaha agoomaha ah muslimiinta dal iyo dibadda jiraan oo muslimiinta ah inay noo kaalmeeyaan ilaahay iyagana ha u kaalmeeye baan rabnaa intii usii kaalmeynaysana allah ha u kaalmeeya waxaa la as-aasay sanadii laba kun iyo lix iyo tobankii waana goob waqaf oo caruurta wax lagu baro si bilaasha waalidiintii ilmaha dhashaan nahay ilmaha meeshan iigu jiraan ani saddex cunug ilmahaas waxbarashadooda oo bilaash waxba liigama qaado sheekh maxamed guure waa maamulaha xarunta agoonta wuxuuna sharxay sababtay u fureen iyo waxyaabahay ardada halkan ku baraan
ujeeddadeenna kolka aasaasayna waxay ahayd caruurta agoonta inaysan xaafadaha ay waxbarasho la-aan ku noqonin oo ay faa'iidaystaan halkan waxbarashada aan ku hayno waxaa weeyo si bilaash lacag la-aanne qur-aankii ayaa ay ay xifdiyaan oo qayb taxfiyadaan leenahay waxaan leenahay qayb ayadana iskool leh waxaan leenahay qayb madariso eh marka diini iyo maadi labadaba waa lagu bara ardada si bilaash lacag la-aanne in ka badan boqol iyo konton saqiiro agoommo ah ayaa halkan dhigta waxaana haysta culaysyo dhaqaale muslimiinta ayaana laga codsaday inay kafaalo qaadaan agoontan oo aysan cidna taageerin
qaadada annagaa siinaa baabuur ayaan ku soo qaadnaa waana ku celinaa si si bilaash oo lacag la-aan eh caruurta agoonta halkan dhigato waxaa weeyaan boqol iyo konton ardada agoonta ardada ayada eh waxaa kafaalo haystaan oo dad walaalaheenna ay inoo ballan qaadeen inay bixinayaan labaatan iyo shan ilmood inta kale waxba kama hayno dadka walaalaheenna muslimiintana dhegaysanayo waxaan ka codsanaynaa si naxariis ay ku dheehan tahay inay inoo caawiyaan oo ay inoo garb istaagaan si agoonta ayada eh aan ay berri mustaqbalka u anfacaan ilaan nabi sal ly slam waad garanaysaan kolkuu inoogu sheekeynaya agoonta wuxuu sheegay nabi sal ly slam ana wa kaafilatin fi ljannati kaatayn anigay cidda agoonta kafaala qaada ama wax taarata jannada inay inay saas ku ahaanayaan inta labada farood oo kale inay ku ahaanayaan marka arrinta ayada aan idin soo bandhigayno waa arrinta ayada eh wa jazaakum allahu khayran waxaan idinka cudsanaynaa si walaaltinimo leh soomaalinimo leh islaamnimo leh agoonta aad garab istaagayso ama xoolaada aad ku bixinayso waxaa weeyaan adayaa ilaahi subxana wa tacaala kuu asturayaa nabi sal ly slam maciisa ayaa jannada noqonaysaa waxa lagu helo agoonta kelibaa jira sadaqada waxba ma nusqaamiso waa lagu bulaalaa kafaalada aan doonayno waxaan u isticmaali rabnaa ardada waxbarashadooda lacagta ayada maamulka madarasada soo maraysa waxaa lagu bixinayaa ardayga baabuurka u raaci lahaa waxbarasho usoo raaci lahaa lagu qaadi laha lagu geebin lahaa waxaa loo isticmaalayaa raashinka la siin lahaa waxaa loo isticmaalayaa macalimiinta mishaarkooda waana afartan dollar lacagta qiyaasteeda waa afartan dollar ama afar kun oo lacagtaanada kenya dhankooda hooyooyinka dhalay agoonta ayaa sheegay in caruurtooda qarash la-aan wax lagu baro waxayna sidoo kale codsi u direen muslimiinta soomaaliyeed
muslimiinta waxaan ka codsanaya inay na soo caawiyaan muslimiinta meel kastoo joogaan inay soo caawiyaan ilmahaas oo agoon eh aniga wallaahi markaan ilmaha meeshan keensanaya aad baa u murugeysnay laakiin maanta sheeqan muddo badan buu wax nooga baraa ilmaha qur-aanka si fiican bay u baranayaan laakiin waxyaalo badan bay u baahantahay maanta miishada meesha way adkaatay shidaala loo baahan yahay shidaalka waa qaali ilmaha iyagoo faraxsan bay noo imaadaan casirkii gaari waa lagu qaadaa gaari waa lagu keenaa waxbarashada si fiican bay u wadaan qur-aanka laakiin cawinaad baa loo baahan yahay maamulaha meesha wuxuu u baahan yahay cawinaad fara badan maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista magaalada gaarisa